samu'eelkii koowaad cutubka toban iyo siddeedaad oo markii uu dhammeeyey la hadliddii uu saa'uul la hadlayey ayay naftii yoonitaan ku xidhantay naftii daa'uud oo yoonitaan wuxuu isaga u jeclaaday sidii naftiisa oo maalintaasa saa'uul qaatay oo mar dambena uma uu oggolaan inuu gurigii aabbihiis tago markaasaa yoonataan iyo daa'uud axdi dhigteen maxaa yeelay wuxuu isaga u jeclaaday sidii naftiisii markaasaa yoonataan iska bixiyey khamiiskiisii u huwanaa oo daa'uud siiyey iyo dharkiisii iyo xataa seeftiisii iyo qaansadiisii iyo suundhabarkiisii oo daa'uudna meel alla meeshii saa'uul u diro ayuu tegi jiray wuuna ku guulaysan jiray oo saa'uulna wuxuu madax uga dhigay raggii dagaalka oo taasuna way la wanaagsanay dadkii oo dhan iyo addoommadii saa'uul oo dhanba oo markay yimaadeen markii daa'uud ka soo noqday layntii reer falastiin dumarkiibaa waxay ka yimaadeen magaalooyinkii reer binu israa'iil oo dhan si ay boqor saa'uul uga hor tagaan iyagoo gabyaya oo cayaaraya oo faraxsan oo daf iyo alaabtii muusikada tumaya oo dumarkiina midba midka kaley gabay u celisay iyagoo cayaaraya oo waxay yidhaahdeen saa'uul wuxuu laayey kumayaalkiisii daa'uudna wuxuu laayey tobanyaalkiisii kun saa'uulna aad buu u carooday oo hadalkaas ayuu ka xumaaday wuxuuna yidhi waxay daa'uud ku sheegeen toban yaal kun laakiinse aniga waxay ugu sheegeen kumanyaal oo maxaa intaas ka badan oo uu heli lahaa boqortooyada mooyaane oo saa'uulna maalintaas dabadeed daa'uud si xun buu u fiirin jiray oo subaxdii dambe ruux xun oo xag ilaah ka yimid ayaa ku soo degay saa'uul oo sidii nebi ayuu wax ugu sii sheegay guriga dhexdiisa markaasaa daa'uud wuxuu gacanta ku dhuftay kataarad siduu maalin walba yeeli jiray oo saa'uulna gacantuu ku haystay warankiisii oo wuxuu yidhi daa'uud derbigan ku qodbi doonaa markaasaa saa'uul warankii ku soo genay daa'uudna laba jeer buu ka gabaday oo saa'uulna daa'uud buu ka cabsanayey maxaa yeelay rabbigaa isaga la jiray wuuna ka tegay saa'uul sidaas daraaddeed saa'uul wuu iska fogeeyey isagii oo wuxuu ka dhigay sirkaal kun u taliya isaguna dadka hortiisuu ka bixi jiray soona geli jiray oo daa'uudna wuu ku guulaysan jiray socodkiisa oo dhan rabbiguna wuu la jiray oo saa'uulna markuu arkay in daa'uud aad u guulaystay ayuu la yaabay laakiinse reer binu israa'iil iyo reer yahuud ah oo dhanba daa'uud aad bay u jeclaayeen waayo isagu hortooduu ka bixi jiray soona geli jiray oo saa'uulna wuxuu daa'uud ku yidhi bal eeg gabadhayda weyn oo meerab ah ayaan ku siinayaa inaad guursato laakiinse waa inaad ii xoog badnaato oo aad dagaallada rabbigana dirirto waayo saa'uul wuxuu is yidhi yuusan gacantayda ku bixin laakiinse gacanta reer falastiin ha ku baxo markaasaa daa'uudna wuxuu saa'uul ku yidhi waryaan ahay oo noloshaydu waa maxay amase reer aabbahay xaggay ka joogaan reer binu israa'iil inaan ahaado wiilkii boqorku sodoga u ahaa laakiinse wakhtigii saa'uul gabadhiisii meerab ahayd daa'uud loo guurin lahaa waxaa la siiyey oo loo guuriyey cadri'eel oo reer mexolaad ahaa oo gabadhii saa'uul oo miikaal ahayd ayaa daa'uud jeclaatay markaasaa saa'uul loo sheegay oo taasuna isagii way ka farxisay markaasaa saa'uul wuxuu is yidhi dabin ha ku noqotee isaga waan siin iyada si ay gacanta reer falastiin isaga gees uga ahaato sidaas aawadeed saa'uul wuxuu daa'uud ku yidhi adigu maanta waxaad mar labaad noqonaysaa wiilkii aan sodogga u ahaa markaasaa saa'uul wuxuu addoommadiisii ku amray oo ku yidhi daa'uud hoos ahaan ula hadla oo waxaad ku tidhaahdaan bal eeg boqorku wuu kugu farxay oo addoommadiisa oo dhammuna way ku jecel yihiin haddaba sidaas daraaddeed boqorku soddog ha kuu noqdo oo addoommadiisa uulna erayadaas waxay u sheegeen daa'uud oo daa'uudna wuxuu yidhi ma waxay idla tahay inay fududdahay inaan ahaado wiilkii boqorka soddogga u ahaa anigoo ah nin miskiin ah oo weliba derajo yar oo saa'uul addoommadiisiina way u soo sheegeen oo ku yidhaahdeen daa'uud sidaasuu u hadlay markaase saa'uul wuxuu yidhi sidaan daa'uud ku dhaha boqorku waxba yarad kaa dooni maayo boqol buryo oo reer falastiin oo boqorka cadaawayaashiisa looga aarguto mooyaane haddaba saa'uul wuxuu damcay inuu daa'uud u gacan geliyo reer falastiin oo addoommadiisana markay daa'uud erayadaas u soo sheegeen ayaa daa'uud aad ugu farxay inuu ahaado wiilkii boqorku soddogga u ahaa maalmahaasuna ma ay dhammaan markaasaa daa'uud kacay oo tegey isagii iyo raggiisiiba oo waxay reer falastiin ka soo laayeen laba boqol oo nin markaasaa daa'uud buuriyadoodii keenay oo boqorkii bay siiyeen tiradoodii oo dhan si daa'uud u noqdo wiilkii boqorku soddogga u ahaa saa'uulna wuu siiyey gabadhiisii miikaal inay naag u noqoto oo saa'uulna wuu arkay wuuna ogaa in rabbigu daa'uud la jiro oo saa'uul gabadhiisii miikaal ahaydna daa'uud bay caashaqday saa'uulna aad buu uga sii cabsanayey daa'uud oo saa'uulna had iyo goorba daa'uud cadowba u ahaa markaasaa waxaa soo baxay amiiraddii reer falastiin oo sidii ay marar badan u soo bixi jireen ayaa daa'uud ka sii guul badnaa addoommadii saa'uul oo dhan oo sidaas aawadeed magiciisii aad iyo aad buu caan u noqday